shirka caafimaadka liihaad oo dareeri lama maalmood iyo baaritaano lanka sameey labaatan kiis oo la xiriira caafimaadka waliba ha qabanqaabiyana jaamacado siman jamhuuriya iyo nay zamzam waliba lanku hadalay caqabadooyinka caafimaadka dhimarka iyona isticmaalka maanduuriyaaga maamulyaalka jaamacado gaseti iyo sharxaadiyo ku biyan ujeedka shirkan iyonay walyaaboogiyaha kubahi ee muhiimadan lahay bulshada soomaaliyeed waxaan rajaynaynaa inaan shirkaan idinkula wadaagno tiro ka badan labaatan cilmi baaris oo halkan lagu sameeyey waddanka laga sameeyey oo ah xog evidence based ah laguna gaari karo go-aano qiimo iyo qaayo leh oo saxan shirku wuxuu kula yeelan doonaa kimotis ka hadli doona sidaan hore usoo sheegnay arrimaha tiimka shirka ka muuqda oo mental health and drug abuse ah waxaana kale oo qaban ugu wadaadiyo mawduuca maanta doorteen in laga doodo ay tahay oo ah mawduuc runtii dadka soomaaliyeed aysan aada ugu dhirin hadday tahay ka sheekeyntiisa iyo caafimaadkiisa markii laga hadlayo habaha caafimaadka sida ugu yaryahay iyo maxaa lahaa cilmigiisana aan waxyaala aada u xoog loo saaro waxaan weli la halgamaynaa cuduro sanado tobanaan sano ka hor oo waddanka laga suulay inaan weli qeybo ka mida waddanka soomaaliyeed oo weli istaragal kula jiro intaas maanta waxaa inoo sii dheer in iishooda draagiska ay noqotay arrin guri walboo soomaaliyeed laga dareemo luul maxamed guddoomiyaha dhakhaatiirta soomaaliyeed iyo bogaadidii jaamacadooyinkan iyo habandhigan dhibaatada lagu dhaxlo isticmaalka maanduuriyaaga iyo bulshada waxaan ogahay hadda inay dhakhaatiir soomaaliyeed u maqan yihiin inay sakaatir soo bartaan oo weliba jaamacadda t i u ee kambaaya ay siisay oo ah free maxay ahaan jooga scholarship oo ayaguna waxay siinaan laakiin markii la helay dhakhaatiirta qaarkood waalidiintooda ogyihiin meeshaasaan maraynaa maya maya wax maxaan soo baranay waaliya mentalati waaliya laga dhigay waali mana baran karo marka waxyaabo oo waxaan weli waa aada wacyigeena dhankaas ugu hooseeya wasiir ku-xigeenka caafimaadka dalka maxamed xasan ayaa tilmaamay in iskaaladowka jaamacado walbadan kubedelaasa xaalada dalka guulna eta baaritaana in laga sameeya caafimaadka dalka mental health and drug abuse soomaaliya iyo stageka ay marayso waxyaabaha prioritiga waaye kowda sababo isxixiga awgeed midka koowaad annagu waxaan ahayn area of conflict oo maanta dhan ku jirtay dagaal dhibaato iyo qaxar iyo guurguuritaanka qaxootiga marka in mental healthgeedna uu wax ka soo bixi waayo ama inkriisu ku sameynayo waa wax iska muuqda